asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilaantiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijyadeennii taxanaha ahaa oo aad dabcan kasoo dhagaysanayseen radio kismaayo islamarkaana sii socon doona iyadoo barnaamijyadan aan uga hadalno adeeg daadijinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga ayaa maanta waxaan kusoo qaadanaynaa aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejintu waa tiir muhiim u ah hirgelinta dowladnimo hufan isla xisaabtan leh kana jawaabaysa baahiyaha bulshada maamul daadejintu waxay ujeedadeedu tahay in awoodda iyo go-aan qaadashadu si dhow markaasi loogu soo dhoweeyo shacabka si adeegyada asaasiga ah iyo horumarku u gaaraan heer degmo iyo tuulo islamarkaana loo xoojiyo ka qaybgalka muwaadiniinta si kastaba ha ahaatee fahamka kalsoonida iyo taageerada ay bulshadu u hayso siyaasaddan ayaa door weyn ka ciyaaraysa guusheenna ama guusheeda aragtida dadweynaha waxa ay iftiimin kartaa meelaha lagu guulaystay caqabadaha jira iyo talooyinka wax ku oolka ah ee lagu horumarin karo nidaamka sidaas darteed qiimeynta iyo dhegaysiga codka bulshada waxay muhiim u tahay hagaajinta hirgelinta maamul daadejinta iyo xaqiijinta si ama in ay si dhaba markaasi ugu adeegto danaha guud ee shacabka sidee ayaad u qiimeynaysaa heerka uu marayo hirgelinta maamul daadejintu barnaamijka waxaa dabcan aan uga hadlaynaa adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul maamul wanaagga iyadoo sidoo kale maanta siiba aan kasii hadlayno aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta barnaamijka waxaa marti noogu ah cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland iyadoo dabcan xusid mudan in dowladda jubbaland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ay wado dhismaha maamul deegaan oo loo sameynayo degmooyinka ee dowladda jubbaland waxaa marka hore aan soo dhaweynayaa martida cabdulaahi cabdulaahi kusoo dhawow radio kismaayo codka dowladda jubbaland gaar ahaan barnaamijkan oo aan maanta kaga hadlayno adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga siba aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta ugu horeyn maxay yihiin guulaha ugu waaweyn ee laga gaaray ilaa iyo hadda
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin marka koowaad ilaahay mahadkale subxaana watacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan bahda radio kismaayo iyo sidoo kale dhammaan bulshada reer jubbaland gaar ahaan dhegeystayaasha radio kismaayo waad mahadsan tahay wasaaradda arrimaha gudaha saad la socotaan oo dhammaan ay bulshada reer jubbaland sidoo kale ay la socoto waxay muddooyinkii ugu dambeeyey ku mashquulsanayd barnaamij la magac baxay barnaamijka maamul daadejinta maamul daadejinta dowladda jubbaland oo la rabo in maamulkii loo daadajiyo heer dowladheer dowlad hoose lagana soo daadajiyo kor oo la xoojiyo lana awood siiyo dowladaha hoose ujeeddada laga leeyahay waxay tahay laba arrimood waa mide in marka hore la dhiso dowladihii hoose lana xoojiyo oo ay noqdaan dowlado hoose oo xooggan oo mas-uuliyaddii iyo awoodihii saarnaa loo dhammaystiray ayagana si fiican u fulan u gudanhayaan sidoo kalena bulshadii la wacyigeliyo barnaamijka inay ka qayb qaataan inay ogaadaan inay la xisaabtamaan inay qayb ka noqdaan barnaamijka maamul daadejinta wasaaraddu ilaa hadda waxay ka gaadhay guulo aad u waaweyn ilaa in markii lasoo bilaabay barnaamijkan ilaa hadda guulaha ugu waaweyn aan isdhihi karna waa laga gaaray ilaa hadda barnaamijkan maamul daadejinta jubbaland waxaa ka mid ah horta kow in aan sameynay wacyigelino joogto ah oan isdhihi karno dhammaan hadda bulshadii inteeda badan waxaa gaaray wacyigelin ku saabsan barnaamijka maamul daadijinta waxay bulshadu ka heleen fahan fahan guud oo waxay heleen dhammaystiran oo ku saabsan waxa laga wado maamul daadijinta waxa uu yahay maamul daadijinta maxaa la daadijinhayaa maxay tahay adeegyada la daadijinhayo maxay dowladda hoose adeegaha oo la rabo in loo daadijiyo yaase laga soo daadijinayaa wasaaraddu waxay wadaa wacyigelin joogtaha iyadoo usii maraysa meelo kala duwan sida barnaamijka hadda aan ku jirno oo radio kismaayo aan ka wadno iyo tababaro joogto ah oo loo sameynayo bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa hadda muddooyinkii ugu dambeeyey muddo toban beri ah socday tababaro kala duwan oo aan siinaynay bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland gaar ahaan degmadan kismaayo doolow iyo afmadow iyo kuwa kaleo dhan oon dhammaystiri doono guulaha aan gaarnay marka waxaa ugu waaweyn aan wacyigelin joogta inaan samaynay in la sameeyey in sidoo kale golihii deegaanka ee hadda jiray ee shaqaynahayay sida degmada afmadow iyo kismaayo oo maamul uu ka jiro dowlada soo shaqaynaysa oo inkastoo golihii deegaanka weli aanan dhisin laakiin dowlad hoosoo hadda shaqaynaysa ay jirto in loo sameeyey tababaro oo shaqaalahoodii iyo maamulkiiba xirfadoodii kor loo qaaday mas-uuliyaddoodii iyo waajibaadkoodiina la baray in shaqaalaha la tababarana waa qayb ka mid ah barnaamijka in la daadijiyo oo shaqaalihii xirfad ay noqdaan sidoo kale in wasaaradihii ku shaqada lahaa barnaamijkan gaar ahaan wasaaradaha adeega bixiya adeega asaasiga ah sida adeega waxbarashada caafimaadka biyaha in ayagana lala yeeshay kulmo joogto ah oo isdabajoog ah loona sheegay lagana codsaday laguna wargeliyey in ay isku dayaan inay maamulka daadejiyaan adeegyada hoose asaasiga u daadejiyaan dowladda hoose sida laba socotaan hadda wasaaradda waxbarashada waxbay daadejisay laba iskuul wasaaradda caafimaad sidoo kale kuwa kalena ay kusoo daba jiraan marka waxaa dhacay kulmo joogto ah u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradaha adeega bixiya iyo dowladaha hoose ee inta hadda dhisan iyo kuwa maamul ahaan u shaqeeya marka kulamadaasi waxay noo suurtageliyeen in aan isku raacno in barnaamijkan siyaasadda mawldaadijinta ka wada shaqayno si wadajir ah maamulkan la daadijiyo dhammaan wasaaradaha way nagu raaceen dowladaha hoosena waxay diyaar u yihiin in ay barnaamijkaas wixii lagu soo daadijiyo ay fushtaan oo magaranaysa ay si fiican barnaamijka hawsha u qabtaan ayagoo u diyaarsan aqoon ahaan dhaqaale ahaan iyo cilmi ahaanba waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inaan sii wadno kulamadaas inaan adeegyada sii kordhino in barnaamijkana uu miro dhalo ayaan rajeynaa insha allahu tacaala
waayahay waa tahay cabdullahi waa mahadsan tahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal qaybihii ugu horreeyey ee barnaamijkan gaarka ah kana mid ah barnaamijyadeeni taxana ahaa ee adeegdaadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga oo aada radio kismaayo codka dowladda jubbaland aad ka dhegaysataan iyadoo oo maanta aan ka hadlayno aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta uuna marti noogu yahay cabdulaahi axmed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland sidoo kale waxaa xusid mudan in dhegeystayaasha ayagana barnaamijka ay qeyb nagala noqon karaan islamarkaana ay soo beegsan karaan lambarka idaacadda labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si ay barnaamijka qayb uga noqdaan islamarkaana ra'yigooda iyo fikirkooda ama haddii ay su-aal qabaanba ay barnaamijka qayb uga noqdaan waa maxay ama sidee ayaad u qiimeyneysaa heerka uu marayo hirgelinta maamul daadejintu ama waa sidee aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta iyadoo ay xusid mudan tahay inay tiir muhiim u ah bulshada ay tahay marka laga hadlayo hirgelinta dowladnimo hufan oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda jubbaland ay ugu talagashay in maamulka la daadijiyo martida ayaan dib ugu noqonayaa iyo cabdulaahi cabdulaahi sidee dowladda u hubisaa in codka iyo aragtida dadweynaha lagu daro go-aan qaadashada
saan hore u sheegaba dowladdu waxay uga golleedahay barnaamijkan isaga ah in bulshadu marka hore horta ay qeyb ka noqoto barnaamijkankooda iyo ka qaybgalkooda la xoojiyo bulshada waxaan la yeelanaa kulamo joogto ah qeybaheeda kala duwan hadday noqoto dhallinyarada odayaasha haweenka iyo dhammaan civil society-ga dhammaantood dowladdu wasaaraddu wasaaraddu waxay la yeelataa kulamo joogto ah ayadoo ka dhegaysanaysa araahdooda iyo aragtidooda ku aadan barnaamijkan maamul daadijinta waxaa noo soo baxday bulshadu inay aad ay ugu dhiiran tahay aadna ugu baahi badan tahay in barnaamijkan uu hirgalo lana soo daadajiyo ayagoo u baahan in adeegyada asaasiga ah ay helaan si usoo dhowaado si ay ugu fudaato inay helaan bulshada marka waxaan u ogaanaa inay ay qanacsan yihiin waxaanu la yeelanaa kulamo joogto ah annagoo ku dhiirigelina inay barnaamijka ka qayb qaataan inay barnaamijka magaranaysa ay hormuud u noqdaan iyo inay ilaashadaan wixii magaranaysa loo sameeyo oy dareemaan lahaanshiyo ownership ay dareemaan marka wasaaraddu waxay si dhow ula shaqaysaa bulshada iyagoo cabashooyinkooda dhegaysata afkaartooda dhegaysata waxaana si deg deg ah looga jawaabaa aragtiyadooda iyo cabashooyinkooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin saa darteed wasaaraddu waxay qanacsanaanta bulshada ku qiimeysaa la kulamo joogto ah ay la yeelato oo ay ku ogaanayso xaaladahooda een wacyigelin joogto ah tababaro joogto ah waayo bulshadu markii ay wacyi gashan tahay oo ay tababarsan tahay oo iyada laftirkeeda ay og tahay roolka iyo doorka ay ku leedahay barnaamijka dowladnimada waxaa fududaanaysa bulshadu inay qayb ka noqoto een barnaamijkan iyo si guudba dowladnimada marka bulshadeenna waxay u baahan tahay in wacyigooda kor loo qaado in la dhiso een eh, fikradahooda iyo aaraahdooda in kor loo qaado aragtidooda ku aadan dowladnimada waxaa jira uun eh, farqi ama gaab u dhexeeya bulshada iyo dowladda oo aan doonayno inaan meesha ka saarno oo la rabo in dowladdii iyo shacabkii laisku furo isla xisaabtan dhab ah uu dhaco dadkuna ay dareemaan lahaanshiyo in dowladdu ayagay leeyihiin oo aan laga hortaagnayn oo albaabku u furan yahay garanaysaa een lana baro waxa ay tahay een adeega dowladda ay bixiso iyo waxa ayaga laga rabo iyo waxa ay u baahan yihiin in la siiyo marka wasaaraddu waxay samaysaa wacyigelinada joogtada ah iyo iyadoo dhegaysanaysa codsiga iyo cabashooyinka bulshada ee ku aadan barnaamijkan isaga iyo si guudba dowladnimada jubbaland marka baahiyahaasay dowladda aragtay dadaal badan hadda ku bixinaysaa in tiirarkaas la sameeyo
baahiyaha waxaan ku ogaanaa dadku waxay soo gudbiyaan een eh, dadku waxay soo gudbinayaan baahiyaha ay u baahan yihiin oo garanaysaa een een inaysan jirin een inay u baahan yihiin maamulka in lasoo dadejiyo in ma garanaysaa ay een een aysan ay jiraan adeegyo badan oo bulshada ka maqan marka waxaan ku ogaanaa kulamada aan la yeelanayno waxaa nooga soo dhexbaxaya baahiyaha iyo bulshadu waxa ay u baahan yihiin prioritieskooda iyo baahiyahooda gaarka ah ee la rabo in si degdeg ah wax looga qabto marka bulshada aaraha baa laga ururinaya fikradaha laga ururinaya fikradaha iyo aarahyadaa laga ururiyey ayay dowladduna een, ka dhiganaysaa priority kuwaasaana lagu shaqaynaya
waayahay aday umahadsantahay cabdulaahi weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenan ee gaarka ah islamarkaana ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha ah maantana waxaan uga hadlaynaa aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadijinta dhegeystayaasha iyagana kaalintooda ayaan siinaynaa si ay barnaamijka qayb uga noqdaan dhegeyste ayaa ku jira qadka aan soo dhaweeyo assalaamu calaykum waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto alo
aa walaal waan nuurahay soo dhawo walaal magacaa intee joogtaa
magacaygu waa nuurtagax oo jooga baardheere martida kula joogta waa mahadsan yihiin barnaamijka eh, waa barnaamij fiican oo ay bulshada u baahan tahay inkastoo aan isleeyahay xilligii uu soo dib dhacay haddana eh, waa muhiim marka waxaan rabay inaan mas-uulka weydiiyo eh, bulshadu marar badan baa la sheegay in doorkooda la siiyo arrimaha socda Eh, arrimahan hadda aad ka hadlaysaan oo maamul daadijinta eh, qiimo weyn ay bulshada u leeyihiin marka sidee lagu xaqiijin karaa in aragtiyaha ay soo gudbiyaan bulshada la qiimeeyo la tixgeliyo lagala gudbo xaqoodaha mararka qaar ee bulshada ay la kulanto Eh, intaas ii weydiiyey waa mahadsantihiin waayahay aada waa mahadsan tahay nuur dayax ayuu kaasi ahaa oo naga soo beegsaday eh, degmada baar dheere ee gobolka gado Eh, cabdullaahi dhegeystahan baar dheere ayuu naga soo beegsaday wuxuuna soo weydiiyey su-aal muhiima eh, sidee loo tixgeliyaa aragtiyaha dadweynaha si baahiyaha jiro ay soo gudbiyaan xal loogu helo
een saad uad ogtihiin dowladdu waa ama mas-uuliyiinta dowladdu waa adeegaha bulshada cidda ay dowladdu
waa tahay waayahay n wa waa tahay raalihada weli dhegeystayaasha ayaa laynka aada usoo buux dhaafinaya dhegeysta ayaa ku jira waan isku daraynaa dabcan su-aalaha alo asalaamu calaykum
wacalaykum salaam wal magacaygu waa cabdixamed wax kaa soo waxaya dolow barnaamijka dibig u socey waa lama soconay n sidee loo xaqiijin karaa aragtiyaha dadweynaha ee siyaasadda maamul daadijinta
waa maasanta walaal een, waxaa ila tahay aniga in een, markaasi la ogaado bulshada een, hadalheentooda iyo markaasi fikradooda in la aruuriyo hogaaniga la tahay waa maasanta waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijka iyo aragtidaada cabdullaahi ayaan ku ware- ku wareejinayaa oo wasaaradda arrimaha gudaha ka socda saa hore idinkugu sheegay n laba dhegeyste ayaa nasoo beegsaday dhegeystihii hore baar dheeruu ahaa dhegeystahanna eh, doolow ayuu naga soo beegsaday isla gobolka gado dhegeystii hore haddii aan ku noqonno su-aashiisii waa tii aan horey kuula wadaagay sidee loo xaqiijinayaa ama loo tixgelinayaa aragtida dadweynaha si xal loogu helo baahiyaha ay soo gudbiyaan dhegeystahanna bogaadin ayay ahayd iyo in la sii wado dadaalka ay dowladda ugu jirto dhismaha dowladaha hoose
dowladdu waxay diyaar u tahay inay taxgeliso codsiyada iyo baahiyaha iyo aragtiyooyinka ka imaanaya bulshada waayo saan hore u sheegayba dowladdu ama mas-uuliyiinta dowladdu heer kastoo ay noqdaanba waa adeego bulshe bulshaday u adeegaan cidda ay u adeegayaan waa bulshada iyo waxay qabanayaan waa waxay bulshada u qabanayaan sidaas daraaddeed waxa la qabanahayo waa in mar kaste lagu aadiyo oo laisla haysiiyo baahiyaha bulshada iyo adeega dowladda mar walba adeeg wuxuu ku xiran yahay baahiyaha dowladda baahiyaha bulshada ka imaanaya dowladdu baahiyaha bulshada waxyaabaha loo soo daadejinaya maamulka waxaa ka mid ah markii maamulkii lasoo daadejiyo oo degmadii loo sameeyo golo deegaan oo shaqaynaya oo bulshadii u dhow waxay ogaanaysaa marka dowladdii waxay si dhow ula soconaysaa baahiyii bulshada dowladda hoose iyo dowladda hoose ee markaa ka dhisan deegaanka golaha deegaanka ah waxaa sababaha loo sameeyey ka mid ah in bulshadii loo soo dhoweeyey dowladnimada saa darteed dowladdii hoose waxaa u fududaanaysa inay hesho baahiyaha iyo bulshadu aragtiyadooda iyo waxay u baahan yihiin iyadoo wakiil ooga ah dowladda heerarkeeda kale sababtaas ayaana dowladda hoose loogu baahan yahay oo dadka iyo bulshadii loogu loogu soo dhoweynahayaa saa darteed marka dowladdu waxay si dhow ula socotaa baahiyaha iyo aragtida bulshada oo dowladda hoose ay si dhow dadka uga sii dhowdahay waxaa loo qabtaa kulamo wacyigelin waxay bulshadu si toosa u tegi karaan xafiisyada dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee ku shaqa leh iyo xafiiska dowladda hoose ee marka iyada ay joogaan waxay si toosa ula kulmi karaan mas-uuliyiinta dowladda ayagoo usoo gudbin kara codsiyada iyo magaranaysaa baahiyaha iyo aragtiyada dowladnimada wax lagu dhisi karo iyo cabashooyinka ay qabaan oo dhan dowladduna kuwaas ayay qoranaysaa kuwaas ayayna u ah hadaf iyo magaranaysaa priority ay doonayso inay ka dhigato howl maalmeed marka dowladdu waxay aada u tixgelisaa cabashooyinka iyo aragtiyada bulshada ka imaanaysa taasoo mar walba annaga noo ah mudnaan oonan ku ogaanayno maamulka oon daadejinay maamulka marka daadejiyay waxaa fudaanaysa in bulshadii la ogaado oo xiriir dhula la yeesho
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo si toosa idinkaga imaanaya radio kismaayo codka dowladda jubbaland barnaamijkan wuxuu ka mid yahay barnaamijyadeeni taxana ahaa ee adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga waxaa barnaamijka marti noogu ah xubin sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland waa cabdulaahi xuseen maxamed ayaa barnaamijka marti noogu ah dhegeystayaasha ayaa iyagana sidoo kale waa isku dhex wadeynaa barnaamijka maadaama uu yahay wacyigelin sidoo kale dhegeystayaasha iyagana lagama maarmaan ayay u yihiin ka qaybgalkooda iyo sidoo kale aragtiyahooda inay barnaamijka ku kabaan islamarkaana ay ka dhiibtaan ra'yigooda iyo fikirkooda iyagoo meelo kala duduwan naga soo wici kara islamarkaana soo beegsan kara lambarka idaacadda labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si toosna leynka idaacadda waa usoo beegsan kartaa sidoo kale fariin oo qoraal ana waad nala soo wadaagi kartaa oo ra'yigaaga iyo ah ama su-aasha aada qabto ead weydin lahayd martida barnaamijka oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee dowladda jubbaland laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aada uga dhibato
dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumiyi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal barnaamijkan gaarka ah islamarkaana maanta aan uga hadlayno aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul dadejinta barnaamijka waxaa martii noo aasaan hore idinkugu sheegay dhegeystayaal cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland isaga ayaana barnaamijka marti noogu ah cabdulaahi sidee loo xoojin karaa awoodda iyo tayada maamulada hoose
waa maadsan tahay in la xoojiyo awoodda iyo tayada maamulada dowladaha hoose waa mid ka mid ah waxyaabaha ay ku guulaysan karto in dowladaha hoose ee la dhiso ay ku gutaan waajibaadkii iyo adeegka saarnaa oo dadka adeeg hufan gaarsiiyaan haddii aysan jirin dowlada maamulo taya leh shaqaalo taya leh maayar taya leh golo deegaano taya leh waxay ku dhamaysaa adeega ay bixinayaan saas darteed waa mid ka mid a qorshayaasha qorshayaha aan leenahay ugu waaweyn in maamulka markii la daadajiyo oo golihii deegaanka la dhiso inaan saa looga harin oo la rabo in la qalabeeyo oo lagu qalabeeyo aqoon tababarihii dowladdu u qabataa waxaa loo qabtaa wacyigelino joogto ah waxaa la siiyaa siminaaro iyo tababari gudaha iyo dibadaba ka dhaca kuwaasoo xoojinahaya aqoontooda iyo wacyigooda iyo shaqada ay u hayaan bulshada inay noqoto mid ay garanhayaan saa darteed wasaaraddu waxay mar walba u taagan tahay oo shaqadeedana ka mid ah inay kor u qaaddo wacyiga iyo aqoonta iyo tayada golaha deegaanka ama dadka markaa iyadaa u adeegaya bulshada qaybaheeda kala duwan tababaro joogtaha loo qabta saan hore u sheegay sidoo kale waa la dabagalaa in shaqadii si fiican u guteenay in kalaam garanaysa loo daba istaagaa taasoo fududaynaysa in qof kaste shaqadii si fiican u guto shaqadii iyo mas-uuliyaadkii baa loo kala qeexaa qof kaste waajibaadkiisii baa la siiyaa shaqadii baa loo kala qaqaybiyaa nin walba intii isaga uu kulahaa door kulahaa baa loo sheegaa saa darteed qofka marka waxaa soo baxaysa in la helo shaqaale tababaran waxay ku shaqeynayaan la garanaya waa tahay waa hagaag waayahay dhegeysta ayaa qad ku jira ansiyo asalaamu calaykum alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة soo dhow soo dhow walaal magacay halkaa joogto
waxaan jooga walaal badhaadhe ee barnaamijka waa la soconaa idaacadda waa toosoo dhegeysanana marka ma ma garan waa gartay eh, gudagal markaa aragtidaada ama su-aal haddii aad qabto ood martida weydiin lahayd
Ee, martida kula fadhiista waxaan weydiin lahaa ee, su-aal ah sidee loo xaqiijin karaa ee, codka ee, bulshada mar haddii barnaamijkan uu yahay mid ku saabsan ee, ee, bulshada si guud ahaan iyo weydiis meeshaas Mm, waayahay aada waa mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka ee, noola qayb qaadatay iyo aragtidaada dhegeystahan oo ka mid ah dhegeystayaasha islamarkaana naga soo beegsaday degmada ee badhaadhe ee gobolka jubbada hoose deegaana hoostaga Ee, wuxuu leeyahay ee, sidee loo xaqiijin karaa codka dadweynaha een, iyo sidoo kale aragtihoodana loo qiimeyn karaa dabcan
Een, in maamulka la daadajiyo waxay ka turjumaysaa in la ogaado aragtiyada iyo een, codka bulshada dadka markii maamulka la daadajiyo waxay awood u yeelanayaan in qofku au- uu een, ogaado inuu waxna dooran karo lana dooran karo dowladdana uu qeyb ka yahay afkaartiisa iyo taladiisana uu dhiiban karo marka qofka marka uu leeyahay golo deegaan waa dowladda heerkeeda hoose ee ugu dhow uu qofku la macaamili karo qofka haddii dee waddanka uunan lahayn dowladaha hoose waxay u adkaanaysa qofka ku nool tuulada ama degmada ama marka ayada magaalada ku nool inuusan u helin awood uu dowladnimada kaga qayb qaato oo codkiisa lagu maqlo laakiin markii siyaasaddii la daadajiyo oo golo deegaan la dhiso qof kasta oo bulshada ka mid ah noocyada kala duwan wuxuu helayaa fursad uu qeyb kaga noqdo dowladnimada uu codkiisa ku dhiiban karo uu golihii deegaanka ku dooran karo maayarkii ku dooran karo ee isna uu hadhow in wax lagu dooran karo adeegii uu ku heli karo la xisaabtan dhaba ula samayn karo dowladnimadii marka in siyaasaddan ujeedada laga leeyahay waxay tahayba in wacyiga bulshada een, een, kor loo qaado dadkana cabashooyinkooda iyo talooyinkooda la dhegeysto codkoodana la maqlo Waa tahay.
codkooda waxaa lagu maqli karaa in deegaanka dowlad maamulka loo dadejiyo Mhm.
taasoo fududaynaysa in la helo wa wa- waayahay n marka e, maxaa la sameeyaa si loo hubiyo hufnaan iyo isla xisaabtan waaya hal mar dhegeystahan aan soo dhaweyno assalaamu calaykum
وعليكم السلام
waa waa ku soo dhaweynaya walaal e, magacaaga halkaa joogto
وحسنتك وجوغا أسمدو وعندين سلام هيا عليك ومرسلك بيتشوك تمكرا waa gartay
waxaad ii weydiinaysaa ee, bulshada soomaaliyeed waxyaabo badan oo dhibooda ku dhacayaa jiray oo ahaa in dala gaar uu laga leeyahay wixii aanay si sax u soconaynin ee, waxaa ka hadlaysaana waa maamul daadejintii oo ay wasaaradda arrimaha gudaha horboodayso marka dhiirigelin intee la eg bay bulshadu u hayaan asxaabta ii weydii Mhm.
waa mahadsan waayahay aada umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijka ee nogala qeyb qaadatay dhegeystahana afmadow iyo nooga soo beegsaday xasan ayuu magaciisa noogu sheegay n dhiirigelin intee in la eg bay bulshada u tahay n in loo sameeyo barnaamijyadan oo adeegyadii loo daadijiyo islamarkaana maamuladii la hoosgeeyo oo bulshada taladii iyo ra'yigooda ay ku biiriyaan oo ay qeyb kaga noqdaan
wallaahi een, bulshadu waxay u leedahay dhiirigelin iyo magaranaysa awoodsiin aada u xoogan in maamulkii loo daadejiyo qofkii markii adeegii loo daadejiyo oo maamulkii lasoo daadejiyo wuxuu helayaa faa'iidooyin aada u fara badan kow horta adeegii waa usoo dhawaanahaya oo qofkii adeegii dhammaan u baahnaa oo nooc kasta oo adeegii dowladda u baahnaa adeegii weliba asaasiga ahaa way u dhowdahay oo meeshii uu joogo ayuu ka helayaa dhammaan adeegyadii u baahnaa wuxuu helayaa inuu codkiisii ku celbaxo wuxuu helayaa inuu ka qayb qaato dowladnimadii in codkiisii la dhegeysto in wacyigiisii iyo aragtiisii kor loo qaado in degmadii iyo deegaankii uu ku noolaana horumar een, ay- ay usoo korodho oo horumar badan laga gaaro in bulshadii nugleyd ee magaranaysa tabarta yareyd ay adeeg adeegii usoo dhowaado caawimaad ay helaan tababaro ay helaan dhaqaalihii degmadana kor u kaco marka barnaamijkan iyo siyaasaddan waxay xoojinaysaa oo mar walba ay xoogga saaraysaa wacyigelinta iyo xooj- xoojinta in dadka la xoojiyo oo dadku ay helaan fursad ay magaranaysaa dowladnimada qayb uga noqdaan fursad ay magaranaysaa dowladooda ay een, barnaamijkan wuxuu mar walba xoojinahayaa dadweynaha wuxuu mar walba dhiiri gelinahayaa dadka sababtoo haddii barnaamijka haddii aysan jirin in maamulka lasoo daadejiyo oo uu maamulka kaa fog yahay midaasa waxay keenaysaa in qofkii uu ku qanacsanayn adeegii dowladda inuusan qofkii fahamsanayn een, adeegyada dowladda een, in qofkii uusan wax rool ah ama door ah uusan ku lahayn barnaamijkii dowladnimada laakiin midaani waxay qofka u sahlaysaa in uu qofkii adeegii usoo dhowaado in qofkii aragtidiisii la dhegeysanayo lala kulmayo lala fadhiisanayo uu contribution ku leeyahay barnaamijka dowladnimada oo uu ku darsanayo fikirkiisa iyo arahdiisa iyo cabashiisaba
waayahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal n barnaamijkan gaarka oo ka mid a barnaamijyadeeni taxanaha ee oga had- aan oga hadlayno n adeeg daadejinta iyo sidoo kale e, maamul wanaagga barnaamijka waxaana marti noogu ah cabdulaahi xuseen maxamed oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland gaar ahaan waaxda dowladaha hoose Ee, laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay dhegeystayaasha ayana barnaamijka qeyb nagala noqon karaan Ee, cabdullaahi haddii aan kusii socono barnaamijkeena qeybihiisa kale een, maxaa la sameeyaa haddii aan su-aasheenii hore ku noqono oo dhegeystaha naga soo dhexgalay maxaa ee, la sameeyey si loo hubiyo hufnaan iyo isla xisaabtan
Ee, waad mahadsan tahay xufnaanta iyo isla xisaabtanku waa tiirar ka mid ah tiirarka dowladnimada oo haddii la waayo ay meesha ka baxayso in dowladdii la aamino in adeegii bulshada uu noqdo adeeg hufan oo waxtar leh isla xisaabtanku waa wax mar walba joogto ah oo qofka haddii maamulka loo daadajiyo oo adeegii loo dhammaystiro waa in shaqadii loo dhibi lagu- lagula xisaabtamo shacabku ay kula xisaabtamaan dowladda inteeda sarena ay kula xisaabtanto qofba qofku ka sarreeyo Een, isla xisaabtanku waa wax een, garanaysaa u yaalla een, dowladda qalaamaheeda kala duwan waxaa jira laamo u xilsaaran la xisaabtanka golaha fulinta mathalan hadda een, dowladda hoose oo kale waxay yeelanaysaa gole deegaan oo mar walba la xisaabtamaya maayarka iyo cidda markaa maamulka ee shaqada haysa Een, dowladda laamaheeda kale waa sidaas la eg sidoo kale barnaamijkan siyaasaddan maamul daadejintu waxay bulshada u ogolaanaysaa inay la xisaabtamaan dowladooda inay la xisaabtamaan ciddii ay doorteen waayo way u dhow yihiin ayagaa soo doortay golihii deegaanka waxay fursad u helayaan inay la xisaabtamaan in ay weydiiyaan adeegyadii wax qabsoom waxaan qabsoomin budgetkii sanadkan lagu talagelay degmada ee intaan kala ansixin maxaa lagu qabtay maxaa waxaa loo qan waayay maxaa ku qabsoom in dadka loo caddeeyo een oo dhacdo transparency marka waxaa la waxaa la sameynaya isla xisaabta joogto ah een oo lagu sameynayo golaha deegaanka een dowladda hoose iyo dhammaan laamaha guud ee dowladda oo uu ma- madaxweynuhu ugu sarreeya oo la rabo qof walba mas-uuliyadda uu hay in lagula xisaabtamo midaasoo keenaysa inuu yaraado corruptionka inuu yaraado oo sidoo kale Musuqmaasuqa ay inuu yaraanayso in yaraado.
lacagta loo isticmaalo si khaas ah qofka inuu u isticmaalo fankii ama qorshihii dowladda marka isla xisaabtanku waa mid joogto ah oo ka imaanaya dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba oo u fasaxan inay la xisaabtamaan dowladda
ma jiraan marka qorshayaal lagu kordhinayo wacyigelinta bulshada ee ku saabsan maamul daadejinta
haa way jiraan waa een, qorshayaal badan baa u degan oo wasaaraddu ay hormuud ka tahay oo la rabo in bulshada lagu wacyigeliyo oo barnaamijka lagu daadajiyo kow waxaakaha qorshaha hadda aan wadda idaacadda u fadhino oo intaasu beri soo socodsiina socon doono oo dhammaan bulshada reer jubbaland qof walba asagoo gurigiisa jooga uu dhegaysanahayo radio kismaayo kana dhegaysanahayo een, barnaamijkan siyaasadda maamuldaajinta maxaa la yidhaahdaa muxuu qofku xaquu leeyahay maxaa xaqoo lagu leeyahay maxaa adigoo lasoo daadejinaya xaggee laga soo daadejinayaa dowladda hoose maxay tahay marka wacyigelinta ka socota raadiyaha yaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah saan sheegnayba tababaro iyo kulamo joogto ah oo bulshada qaybaheeda kala duwan aan la yeelanayno oo hadda ka- inta badan degmooyinka jubbaland ka fulay kuwa aan ka fulin aan doonin aan ka fulino marka waxaanu mar walba leenahay wacyigelino joogto ah tababaro joogto ah fariimo bulshadu sidoo kale inay soo booqdaan xafiiska wasaaradda oo ay een, dowladda wax ka weydi wasaaradda wax ka weydiiyaan barnaamijkan ismaamul daajinta ah lala fadhiisto lala kulmo waxaan sidoo kale si gaara ula kulanaa bulshada qaybaheeda kala duwan odayaasha ayaan si gaara ula kulanaa haweenka dhalinyarada iyo dadka magaranaysaa een, een, een, naafada ah dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan annaga oo weydiinayna cid walba inay ku darsato fi- ar- araahdeeda iyo fikradaheeda ku aadda barnaamijka maamul daadejinta annagoo ka dhiganayna waxa aan ka helay bulshada qorshayaal aan ku shaqeyno oo barnaamijka ku daadejinno bulshadana aan rabno inaan ku siino wacyigelin iyo inay noqoto bulshada wacyigasan oo fahansan barnaamijkan siyaasadda ah sababtaa bulshada waxay u baahanta in la fahansiiyo oo ay faham buuxa ka haystaan taasaa keenaysa in hadhow ay la xisaabtamaan dowladdoodii in hadhow xaqa ay leeyihin ogaadaan xaqa lagu leeyahayna muwaadinku ogaado marka een, wasaaraddu waxay mar walba u taagan tahay barnaamijkan een, sidii loo ballaarin lahaa bulshadana u wada gaari lahaa taasoon u marayna waddo kaste oon ku gaarsiinna bulshada barnaamijkan asaga ah aana ku wacyigelinin
waayahay waad maqlaysaan dhegeystayaal ee barnaamijkeenan gaarka ah dhegeystayaasha ayaa iyagana fursadooda aan siinaynaa si ay barnaamijka u qeyb qaataan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa dhegeystayaasha usoo beegsan karaan si ay barnaamijka qeyb uga noqdaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso Een, eh, sidee loo xaqiijin karaa aragtiyaha dadweynaha ama eh, marka ay noqoto aragtida dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejintu een, maxaad eh, ka aaminsan tahay ama sidee loo xoojin karaa aragtiyaha dadweynaha dhegeystayaasha ayaa d- su-aalahaasi iyo su-aalo kale oo muhiima oo ka dhex guuxaya islamarkaana barnaamijkan ay si toosa usoo weydiin karaan iyo martida oo ah cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland Een, lambarka idaacadda ayaanad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto
الله الله الله لقاء بحشير
dalkeenu markuu burburay duniyo isba uu qarxaday maxaa dowladnimoy ku tabay maxaa dowladnimoy ku tabay maxaa dowladnimoy ku tabaye
الله الله الله لقاء dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay malaaya xijaab ku daraye dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa dhaleesha adigoo fadhiya maxaan dugsi kuula jeclaa inaan duulxumi ku arag maxaan duca ku aqriyay balaaya xijaab ku daraye
damiirku muxuu yidhi darxuma ka ilaaliyo damiirku muxuu yidhi darxuma ka ilaaliyo dadaal dheeriya galo dadaal dheeriya galo dareenkayjigan lahow dardaaran wayeel ku taliye dardaaran wayeel ku taliye dardaaran wayeel ku taliye dardaaran
waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkan gaarka oo ka mid a barnaamijyadeena taxanaha ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga waxaan leeyahay dhegeystayaal iyadoo uu barnaamijka marti noogu yahay cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland een, martida barnaamijka ayaanan eh, dib ugu noqoneynaa een, cabdulaahiyow maxaa kaaga baxay Eh, dhegeystayaal dhowraan soo beegsaday isla markaana aragtiyo iyo su-aalo ka qabay ee barnaamijyadan idaacadda ka baxa ee wasaaradda arrimaha gudaha ay wado iyadoo aan ognahay in wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland uu daafuray ee dhismaha dowladaha hoose iyo sidoo kale een, golaha deegaanka isla markaana hadda wasaaraddu ay guda gashay oo haddaba ay socoto een, een, baahintii iyo sidoo kale wacyigelintii marka aragtiyaha dhegeystayaasha marka loo fiiriyo xagga rabitaanka iyo talooyinka ay dowladdu ku biirinayaan iyo cadaadiska iyo rucil orodka ay ugu jiraan in barnaamijkan uu hirgalo maxay ka dhigan tahay maxaa kaaga baxay
waxaa iga baxay run ahaantii in bulshadu ay noqotay bulsho wacyi gashan oo baahi weyn u qabta in barnaamijkan maamul daadejinta iyo si guudba in maamulka lasoo daadejiyo oo dadku ay helaan golo deegaan oo u adeega inay helaan inay u inay u diyaarsan yihiin ayaa iga soo baxday in bulshadu ay baahi badan u qabaan oo aad magaranaysa ay u- u sugla yihiin in adeegii lasoo daadejiyo in dowladihii hoose la dhiso in magaranaysa maamulkii lasoo daadejiyo waxaad moodaa bulshadu inay aada ugu u- een, baahi badan u qabaan iyo sidoo kale inay wacyigoodii kor u kacay in aan lahayn sidii waagi hore la ahaan jiray oo faham wax u aan laga haysan jiray dowladnimada ma ahayn haddeer sare waxaa muuqata in bulshadu ay wacyigelintooda uu kor u kacay in bulshadii mar walba ay wasaaraddii la soo xiranhayaan oo ay weydiinahayaan een, barnaamijkan siduu ugu dhow ee u hirgeli lahaa sidoo kale bulshada markaan la kulanno ee aan u qabno kulamada aan sheegay ee kulamada aan kula kulmayno waxaanu dareenaa bulshadu inay wacyigooda hor u sarreeyo oo barnaamijkan ay faham wax ka haystaan oo ay soo bandhigayaan aragtiyo aad iyo aad wax ku ool ah oo ay garan karaan waxa ay tahay maamul daadejintu shaqooyinka ay kala leeyihiin dowladda heerarkeeda kala duwan saddexda heer ee dowladda waxay kala yihiin iyo in ay tahay bar- barnaamij laga maarmaan ah oo daruuri inay tahay in maamulka lasoo daadejiyo sida ay macnaha u dareensan yihiin waa aragti aad u weyn een, kulamo aan maanta leelahayn bulshada qaybaheeda kala duwan ee degmada kismaayo yaa waxaan arkahay dhalinyaro aad u yar haween odayaal dad noocyada kala duwan oo magaranaysaay qof walba markuu hadlahayo siduu barnaamijkan ugu helan yahay aragtida uu qabo een, siduu u fahansan yahay iyo siday ugu helan yihiinba aad ee, isdhahayso dadka wacigooda kor buu usoo kacay wuu soo weynaaday waxa weye waxay diyaar u yihiin inay magaranaysaa barnaamijka qayb ka noqdaan in maamulkii lasoo daadejiyo inay dowladdii la shaqeeyaan xilli waxaa jiri jirtay dadku ay ka cararaan dowladnimada oo ay u maleeyaan inuu shaati wasakhaysan yahay ay u maleeyaan in eh, la isku dilo laakiin hadda horta waxaad moodaa dhowrka sana u dambeysaba tobanka sana u dambeysay in dadku soo kaca soo kobcahayay oo qof walba uu doonahayo inuu dowladda qayb ka ahaado in la dhageysto in wax dhageysto inuu ku darsado en- en- en, contributionkiisa een, inay dowladda awaamiirteeda diyaar u yihiin inay canshuuraadka bixiyaan inay dowladda la xisaabtamaan inay wax walba diyaar u yihiin bulshada iga soo baxday barnaamijka hadda intaan ku guda jirnay maamul daadajintana dadka wacyigooda aad buu soo kacay oo barnaamijkan ayaa ka mid ah barnaamijyada dadka soo kiciyey ee u sameeyey in wacyigooda kor u kaco oo ay qayb ka noqdaan waayo dadka waxaa loo sameeyey kulamo fara badan oo lagu barahayo waxa ay tahay maamul daadajinta iyo heerarka dowladda qofku marka markuu barto faa'iidada ay leedahay sheegan marka waxaan inta badan xoogga saaraynay inaan dadka kala hadlayno maanta ugu dambeysay faa'iidada ay leedahay in maamulka lasoo daadajiyo dadku maxay faa'iido helayaan faa'iidooyinkaas oo aad u fara badan oo aan la tirin karin yaan bulshada barnay oon u sheegnay oo qof walba uu fahmay taasaa keentay marka bulshadii inuu wacyigoodii kor u kaco inay diyaar u yihiin marka inay maamulkii lasoo daadajiyo ayagana ay kaalin mugla ka qaataan barnaamijka maamul daadajinta wixii doonoo xaggooda ahana ay diyaar u yihiin inay ka qaataan wixii cabasho ay qabaanna ay dowladda la kulmaan marka waxaa iga soo baxday in bulsho jubbaland bulsho wacyi gashan oo diyaar ah oo in maamulka la shaqeeyaan u hel inay yihiin
waa tahay weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal ee barnaamijkeenan gaarka ah ee aan uga hadlayno adeeg daadejinta iyo sidoo kale ee maamul wanaagga iyada oo barnaamijkaan maanta kaga hadlayno aragtiyaha dadweynaha iyo sida ay u qiimeyn karaan heerarka uu marayo hirgelinta ee maamul daadejinta marka maxay yihiin cabdulaahiyow ee tallaabooyinka mustaqbalka dhow ee lagu horumarinayo siyaasadda maamul daadejinta
waxaa jira tallaabooyin badan anigu waxaanu mar walba u heelanahay oo wasaaraddu ay u taagan tahay sidii lagu horumarin lahaa barnaamijkan aan bilownay ee maamul daadejinta ah waxaanu hore kugu sheegay in aanu kulamo la yeelanay cid kasta oo barnaamijkan ku siisay haday noqoto bulshadii qaybaheeda kala duwan oo dhammaan ka kooban deegaanada jubbaland haddii ay noqotay wasaaradihii iyo ciddii laga rabay in maamulka daadejiyaan hadday noqotay madaxdii sare ee jubbaland hadday noqoto cid kasta oo bulshada ka caawinaysay in barnaamijkan qayb ka noqoto marka kulamadaasi waxaanu ahayn tallaabooyin aanu doonaynay in barnaamijkan sidii lagu horumarin lahaa loona daadijin lahaa qorshayaal loogu samayn lahaa wasaaraddu waxay samaysay qorshayaal iyo hagayaal cad oo barnaamijkan lagu horumarinayo kuwaas oo maalin walba qaybo ka mid ah la- la- la gaaro la xaqiijiyo annagoo uga gol leh in barnaamijkan marka ugu dambeysa uu noqdo barnaamij ka hirgela dhammaan deegaanada jubbaland dhammaan deegaanada jubbaland ay yeeshaan golo deegaan iyagu madax bannaan yihiin bulshadu soo doorteen bulshada u adeega bulshadu la xisaabtanto bulshada gaarsiiyey adeegii asaasiga ahaa sidoo kalena wasaaraduhu wasaaradaha jubbaland ee adeega bixiya ayagana ay noqdaan wasaarado diyaar u ah oo u heelan in ay dowladda hoose ee marka iyada ay la joog ee kas- ka dhisan deegaanada jubbaland ay ku wareejiyaan adeegyadii asaasiga ahaa ee waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo biyihii iyo dhammaan oo l- lagu dabagalo oo lagu ogaado Ee, sidoo kale waxay tahay qorshayaashan ku horumarinayno inaanu kobcinno tababarno xirfadda iyo aqoonta dowladaha hoose ee ee dhammaan dad ka shaqeeya si loo helo maamul taya leh oo kartida oo aqoon leh oo si hufan u adeega oo bulshada ugu adeega Ee, wasaaraddu marka waxay bixinaysaa tababaro iyo xirfado iyo wacyigelin joogto ah oo loo sameynayo golaha deegaanka ee dhammaan dowladda hoose dowladaha hoose iyo dhammaan bulshadaba midaasoo ugu dambeyn imaanaysa in la helo golo deegaan oo aqoon iyo karti iyo xirfad leh bulsho tababar tababaran oo wacyi gashan oo ayagana og een, waxa ay tahay een, dowladnimadu waxa loo qabanayo doorka ay leeyihiin waxa ay dowladda ka sugahayaan una diyaarsan inay la xisaabtamaan dowladooda taasaa marka anugu qorshahanaga wuxuu yahay tallaabooyinka anaga inaan dhammaystirno wacyigelinta bulshada aan u wadno tababarada aan wadno in sidoo kale la dhammaystiro dhismaha maamul een, maamulada hoose ee deg- deegaanada jubbaland la dhiso golo deegaan oo dhammaystiran insha allahu tacaala xilliga ugu soo dhow loo dhiso golo deegaan kuwa hadda jira la xoojiyo yuu qorshaha anaga yahay insha allahu tacaala wuuna hirgeli doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddeer toorana qaybihiisii ugu horreeyay oo dhan wuu kasoo hirgelay oo bulshadii waatan een, loo sameeyey wacyigelin joogto ah iyaga oo diyaar u ah een, inay fuliyaan wasaaradihii sidoo kale een, een, aqbalay oo diyaar u ah in adeeg daadejiyaan dow- dowladihii hoose iyo degmooyinkii dadkii joogayna loo sheegay loona diyaa loona diyaariyay inay noqdaan dad wixii lagu soo wareejiyo ka bixi kara oo fulin kara oo bulshadii gaarsiin kara aqoon ahaan aaminad ahaan iyo karti ahaanba marka barnaamijkan qorshayaasha aanu doonayn inaan ku horumarno mustaqbalka oo ku noqdo barnaamij guulaystay kuwaasaa ka mid ah waa gartay marka een, siday wasaaraddu uga jawaabaysaa cabashooyinka ama dhaliilaha ka imaanaya bulshada ama ka imaan karaba
een, eh, barnaamij dowladdu waxay mar walba diyaar u tahay een, cabashooyinka iyo ak- a- afkaaraha ka imaanaya bulshada inay ka jawaabto waayo iyadu waa adeego bulsho marka mar walba waxaan diyaar unahay inaan ka jawaabno baahiyaha bulshada waxyaabaha dowladda hoose loo sameynahayo oo la rabo in maamulka loo daadijiya waxay tahayba in laga jawaabahayo baahi bulsho oo taas haba keentayba oo horta kowka ah waayo waxaan ognahay bulshadu markay hesho golo deegaan oo ayadu soo dooratay oo u dhow in baahiyahoodii marka dambe ay dhamaystirmi doonaan asaasiga ay dhamaystirmi doonaan laakiin haddii ayna jirin golo deegaan in bulshadu aan baahiyahooda laga jawaabi karin ay adagta in laga jawaabo haddii laga jawaabo aan si wax ku ool ah looga jawaabi karin marka inaan barnaamijkan siyaasaddan samayno oon ku dhaqaaqno inaan garanaysaa ee golo deegaan samayno kuwaasoo dhan ba waxay keeni waxay yihiinba inaan ka jawaabno cabashadii bulshada markii aan ku guulaysano oon samayno golo deegaan oo xirfad leh oo dadku soo doorteen waxaa imaanaysa bulshada marka cabashadooda si fudud looga jawaabo qofka markaa dowladdii baa u dhow een, maamulkii baa u dhow een, adeegii asaaska buu helayaa waxaa marka fudaanaysa inuu cabashadiisii sida ugu fudud uu u geeyo een, meesha ugu dhow baahiduna ay ka jawaabto marka iyada dowla- een, een, dowladda hoose marka meesha ka jirta ay diyaar tahay inay ka jawaabto baahiyaha bulshada annaga marka cabashada bulshada ka wasaarad ahaan mar walba waa noo priority mar walba waa noo mudnaan mar walba waxaan u taagannahay iyaga een, in adeeg aan u dhammaystirno baahiyahooda bulshada way u furan tahay xafiisyada dowladdu waa open ayagaa loo shaqaynayaa waxay kusoo gudbin karaan si toosa xafiiska u yimaadaan in markii kulamo laysku yimaado ay soo jeediyaan afkaarahooda si hadda kulamo haddaan la yeelno kale bulshada nin walba wuxuu- yani bulshada qiimaheeda aad waxay soo gudbisay aragtiyahoodii baahiyahoodii iyo waxa ay ka qabaan banaashan asaga ah wixii baan ugu noodgaraysanay oo noo diyaarsan oon doonayna inaan ku dhaqangalo een, sidoo kale bulshada in een, een, ay usoo gudbin karaan lase lambaro gaaban iyo imeilo iyo magaranaysa wax kasta ay kusoo gudbiyaan cabashooyinkooda si cid kaste ay ugu fududaato in fikirkiisa cabashadiisa aragtiisa ay u gaadho dowladda oo wasaaradda iyo si guud dowladdana u gaadho marka haddii la helo marka bulsho een, wacyi gashan baa dowladda la xisaabtami kartaa baahiyay soo gudbin karta dadku haddaysan ogeyn barnaamijkan waa muldaajinta haddii aysan wacyigelin joogtaa jirin dadku aysan fikir badan ka haysanin qofku xataa waxaa laga yaabaa inuu baahida iskala noolaado inuu dhibka uu dareemayo iskala noolaado inuu ka cabsado inuu gudbiyo een, inuu cabashadiisa u gudbiyo dowladda inuu ka cabsado laakiin barnaamijkan wuxuu xoojinahayaa in qofku uusan cabsanin in qofku loo ee, loo sheegay in dadka madaxda ah ay yihiin dad ayaga u shaqaynahaya oo qofku codkiisa xor u yahay qofku aragtiisa xor u yahay aan lagu colaadinaynin lagu dhibaataynaynin ba markii uu ka dhex diray qofka taas marka waxay keenaysaa qofku inuuba een, deyrkii ku gudbanaa markii hore ee uu malaynayaba in uu iska aamuso inay meesha ka baxdo oo uu dareemo inuu xor yahay oo uu markaa uu bilaabo inuu soo gudbiyo baahidiisa inuu la xisaabtamo dowladda inuu kulamada kasoo qayb galo in markii loo yeero uu yimaado inuu asaguba intuu soo baxo uu xafiiska yimaado marka een, taasaa annaga mar walba noo ah priority cabashooyinka bulshada dhigsan mudnaanta kuwaa taasaa idin ah taasaa waaya noo ahaa gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay oo eh, dabcan waxaan taagannahay xiliyadii ugu dambeeyey ee barnaamijka aan soo afmeeri lahayn dhegeystayaasha ayaan hal iyo labo siinaynaa jaanisadooda ugu dambeeya si ay barnaamijka qayb uga noqdaan aragtiyooda iyo fikradahoodana ay uga dhiibtaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto waa labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa si aad barnaamijka qayb uga noqoto ra'yigaaga iyo fikirkaaga waa noo muhiim dhegeysta barnaamijkana qayb ayaad nagala noqon kartaa sidaad barnaamijka noogala qayb qaadato oo ra'yigaaga waxa uu yahay iyo fikirkaaga ayaad eh, barnaamijka ku biirin kartaa Een, waayahay waa waa- waa tahay waa waqti mahayno waa ka gudbaynaa Een, aragtidaada ugu dambeysa maxay tahay ama fariintaada ugu dambeysa aad bulshada la wadaagi lahayd adoo dabcan soo koobaya maadaama waqtiga uu nahayo ra'yi ahaan maxaad eh, kusoo gabagabayn lahayd
Een, aad u mahadstay waan kuu mahad celina marka koowaad radio kismaayo oo qayb ka ah barnaamijkan maamul daadejinta iyo wacyigelinta bulshada Een, waxaan kusoo gabagabayn lahaa in bulshada reer jubbaland guud ahaan meel walba ay joogaan inay u diyaar garoobaan inay qayb ka noqdaan barnaamijka dib u dhiska dowladnimada inay diyaar u noqdaan barnaamijkan inay si hufan ula shaqeeyaan ee isku dayaan inay dowladnimada ka qayb qaataan dowladooda la xisaabtamaan qayb ka noqdaan qofku uu dareemo in een, qof muwaadin ah oo xaqle uu noqdo oo waxa wasaaraddu ka shaqaynaysa ah in dowladda lagala shaqeeyo wax kasta oo barnaamijkan u fududeyn kara siyaasadda mudaadijinta waayo shacabka mar walba ayagaa wax walba oo la qabanayo ayagaa u ah een, ubuucda ayagaa u ah ayagaama lafdhabar u ah marka haddii mar walba ay shacabku ay noqdaan shacab diyaar ah oo heelan oo wixii in ay fahmaan diyaar u ah inay dowladda la shaqeeyaan diyaar u ah dowladdiina waxaa u fudaanaysa inay shaqayso in howlihii si fiican loo fuliyo inuu yaraado een, corruptionka iyo khiyaanada iyo maamul xudud inay yaraato waayo waxaa la dareemayaa shacabkii inuu yahay shacab soo jeeda shacabkii inuu qayb ka noqdo dhiirigelin bay keenaysaa marka bulshadu waxaan kula daarmi lahaa ama si guud annaga ka wasaar ahaan kula daarmaynaa inay diyaargaroobaan inay u diyaargaroobaan dhismaha dowladaha hoose oo maalin dhowta la daahfuray in qof walba uu u diyaargaroobo inuu noqdo qof muwaadin ah waxna dooran kara lana dooran karo qofkii raba in la doorto oo bulshada u adeegana uu soo diyaariyo qofkii muwaadin ahaan ee oo codkiisii daarna uu soo diyaargaroobo codkiisa lasoo diyaargaroobo ayna doortaan dad karti iyo aqoon iyo iimaan iyo xirfad leh oo u adeegi kara markay doortaan kadibna ay la xisaabtamaan oo ay kula xisaabtamaan adeegyadii ay een, een, ay ka sugahayeen qofka iyada ah mar walbana ay diyaar ahaadaan oo idaacadda ka warhayaan iyo barnaamijyada wasaaraddu ay wado kala soo qayb galaan dhegaystaan araahooda dhiibtaan oo aysan iska dhega tirin barnaamijkan ay dowlad wasaaraddu wado qof walbana uu mar walba u ahaado inuu is- ogaado inuu muhiim u yahay hawshan iyada ah waayahay saas ku daarmila waa tahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii gaarka ahaa kana mid ahaa barnaamijyadeenii taxanaha ahaa qeybtii lixaad ayaad eh, maanta dhegeysateen islamarkaana aan kaga hadlaynay dadweynaha waa aragtiyaha dadweynaha ee siyaasadda maamul daadejinta raalli ahaada waa qeybtii toddobaad ayaad eh, maanta dhegeysateen oo ka mid ah barnaamij barnaamijyadeenii taxanaha ahaa ee ahaa dabcan adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga iyadoo maanta barnaamijka marti uu noogu ahaa een, cabdulaahi xuseen maxamed oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ayaa barnaamijka marti inoogu ahaa Een, dhegeystayaasha barnaamijka nagala qaybgalay iyo si guud dhegeystayaasheenna qaybahooda kala duwan aad ayaan uga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka iyo sida ay barnaamijka ugu taxan yihiin ra'yigooda iyo fikirkooda iyo qaabka ay uga falceliyaan wacyigelinta marka ay soo gaarto inta aan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkiisa xiga nabadgelyo